أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis saddex iyo labaatanka ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorkaraan warka subaxnimo dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalintii saddex iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya saaka isku adeegsanayaan gantaallo culus xog dheeraada ayaa laga helayaa dagaal lagu jabiyey murtadiinta oo ka dhacay dureedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe bajaajleyda ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sameeyey bannaanbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan qiimaha shidaalka la iibiyo oo saa'id u korartay abaalmarino qaali ah ayaa la guddoonsiiyey tartamayaashii kaalmaha hore ka galay tartankii qur-aanka kariimka ee u dhexeeyey dadka waaweyn kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool galgaduud iyo jubbada hoose
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xog dheeraadah ayaa laga helayaa dagaal lagu jebiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkaasi murtadiinta lagu gaarsiiyey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii shalay lagu dilay toban askari oo murtadiinna oo saddex ka mida meydadkooda ay uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo isla murtadiinna meydadka murtadiinta ayaa weli yaalla duleedka deegaanka xawaadley waxaana degan xaaladda deegaanka xawaadley oo raayada tawxiidku ay ka babanayso dhanka wilaayada gadana ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabishida itoobiya ee laboorka degmada baardheere sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta ee xerbaraxow ee isla degmada baardheere bajaajleyda ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sameeyey bannaanbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan qiimaha shidaalka la iibiyo oo saa'id u korartay marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya isku socodka waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho ayaa hakad galay shalay kadib markii halkaasu isku soo baxyo ka sameeyeen qaar ka mid ah odayaasha mootabajaajta oo aad u caadhaysan bajaajleyda mudaaharaadka sameeyey ayaa ka cabanayay qiimaha shidaalka oo aad u kordhay maalmihii dambe waxay shalay waheyd maalin ay shaqojoojin sameeyeen sidoo kalena xirteen waddooyin muhiim ah laga soo bilaabo tale xilaa kilomitir afar dibadbaxyaashu waxay sheegeen in cabashadooda ay dhegaha ka fudhaysatay kooxda riddada soomaaliya inta qiimaha shidaalka hoos loo dhigayo ayay sheegeen inay sii wadayaan cabashada ganacsatada ayaa la soo wariyey inay ku andacoonayaan in korarka ku yimid qiimaha shidaalka uu sabab u yahay colaadda ka taagan bariga dhexe balse bajaajleyda ayaa sheegay in aad looga badiyey filashadooda haddana aysan awoodin inay shaqeeyaan maadaama uu qiimaha shidaalka cerka marayo waa kuwan qaar ka mid ah bajaajleyda ka howlgala magaalada muqdisho oo ka warbixinaya cabashadooda waxaan ka banaanbixaynaa shidaalka oo sare u kacay oo cidna aan waxba nooga qabanaynin marka dowladda haddii inay ganacsatada la jirto iyo inay micnaha annaga nala jirto aan ogaanaynaa shucuurteena saasaan u banaan ku soo waddamadii dariska ahaa waxaa lagu daray toban senti iyaga waa boodeen siddeetan iyo shan kor ugu boodeen hal mar ma ka yeelayno ilaa oo nalaga dhimaayo shidaalkana inta ma kala qaado keedkeedana way heestaan shidaaley sanadkas wixii la isticmaali waxaa la yidhi basiine waxaa waaye keed ma galo inta annaga ku noolaa karna inay na siiyaan noo khafiifiyaan doonaynaa ee shacabka ay u daneeyaan qofna raacaysana male mootada beecii horena lagu raacaa nus doolarkana lagu raacaa tobaatii shantii horena lagu raacaa shidaalkana jeebkeena ka baxaa saddex saddex doolarna ku jirtay afar doolarna shaqeeyey hal doolar maxay iga qabataa saddex doolar way dhammaatay afar doolarna shaqeeyey annaga lugtaa wax ku raadinaa waa wareegnaa lugtana shidaalka qaaliyo noqday والله صاحب أنا ورت مال شعورتنا هذا وكحسن تاي درين كان لما سوى كوبي كرو وعاب وعاونينا صاحبه أو وكعاونا أسبوعنا أنا كعاونينا واحد كرمان شلال كهد وضمن الدرس كشلال كو وعقنا هر كلمرة من تضمن سنت كان وقبل تضمن سنت وقدر إن أنا يهاد دور شلالنا وقدر أدر تاي يلي ميرو إن شلال كو هو قال يسوان حق مان لما أنا قبض waxaa ilaa ilaa shidaalka dhibic dhibic ayd laga dhigo ama dhibic saba laga dhigo ma istaagayno mana joojiyeyno banaanbaxa wuuna soconaa shan iyo toban dooraa ijaar ku wadnaa shan iyo toban haddaan ijaar ku wadna shan iyo toban doorna aan shidaal ku bixino oo ninkii geeriskana hal doora naga qaato mana qabataa ganacsatada haddaan annaga mootaalaynahan waa noo tashteen waa dhig miiratayaal masaakiin haddaanan waa naga faa'idaysaan shidaal waa haysanaa oo keedkeen waakana dikadu yaallaa ilaa hadda waxa simcaalayna uma jeedo nimankaa ganacsatada haddii dowladda naga qaban weyda annaga ayaa simqaban intii ay socdeen isku soo baxyada waxay maleeshiyaadka kooxda riddada ah qabqabteen qaar ka mid ah dadkii dibadbaxyada dhigayey muuqaallo ku baahay baraha bulshada ayaa muujinayay maleeshiyaadka booliska riddada oo jirdil u geysanaya bajaajlayda qaarna xeraya tallaabadaasi waxaa cambaareeyey madaxii hore ee kooxda riddada murtad maxamed cabdulaahi farmaajo iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka riddada murtad farmaajo ayaa qoraal uu bartiisa soo dhigay nuqul ka mid ah ku yidhi waxaan si adag u cambaareynayaa tacadiyada iyo xarigga loo geystay gaadiidleyda bajaajka magaalada muqdisho xilli ay maanta si nabad ah u soo bandhigeen cabashadooda ku aadan sicir bararka iyo duruufaha nololeed ee ay la halgamayaan dhankiisa murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagana cambaareynaya xarigga murtadiyiinta kula kaceen bajaajleyda ayaa yidhi waxaan cambaareynaya gacanka hadalka looga hortegay cabashada dhallinyarada iyo xarigga loo geystay qaar ka mid ah odayaasha bajaajta ee maanta mudaaharaadka silmiga ah sameeyey iyo saxafiyiinta madaxa bannaan oo tebinayey bajaajleyda waa dhallinyaro shaqadooda abuuray waa canshuurbixiyaal ay tahay in cabashadooda dowladdu si dhab ah u wajahdo ee maaha in la caburiyo si xaqooda loo duusiiyo kooxda riddada soomaaliya ayaa lala xiriirinayaa inay qayb ka tahay sare ukaca ku yimid qiimaha shidaalka ee magaalada muqdisho madaxda ugu sarreysa riddada ayaa sannadihii dambe lacaga dheeraad ah dul saarayay badeecadaha ka soo dega dekeda magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid marwan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool galgaduud iyo jubbada hoose aan ku horumarno wilaayada islaamiga ee bakool raashin bur i bariis i sokor i saliidaana na sii mujaahidiintana siidi ilaahay aan ka mahadsan qoysas fara badan oo abaaruhu ay saameeyeen islamarkaana ku nool deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay raashin qeybin uu halkaasi ka sameeyey guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool dadkan oo xilligan ay si weyn u saameysay abaarta ku dhufatay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa loo qeybiyey raashinka qeybihiisa kala duwan xilli ay u baahnaayeen goobtii raashinka lagu siinaya dadkan abaartu ay saameysay waxaa goobjoog ahaa culummo nuqabo iyo dadkii raashinka loo qeybinayay mid ka mid a culummada deegaanka oo goobta ka hadlay ayaa kelimadan towciyada goobta ka jeediyey nawmeray sala allaahu calayhi wasalam yarxamuu man fil ardi yarxamkum man fisamaa dadki dhulku ruugan ang nahariisa naharisaanmuujiye ilaahayna maybhasinku naharisay simiddahasinku naharisee nabagari salallaahu calayh wasallam marka maylimbahanyaa ini liisgalanqobdo muslimiintiisu guud ahaan ini nisgalanqobdaanga limbaahanyi si gaar ahaaneedna haddana lambidirisiya ini fiiri yaa limbaahanyi afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool iyo suldaanka guud ee beesha asharaaf ayaa dhankooda goobta ka hadlay guddiga abaaraha gobolka waxaa tiri goobjoog aniilirooga fadow ini mas-uuliyaddiis i odnay io waxyaabihii ilaahay mayla raayi waafajiyey oo liing magaw inuusu fuli fadow hati goobjoogayo sigaaray oonka mahadnagaan maysan lana jasaakumullaahu khayran runtii eediyeeda mayla raayi kaalima lixaad le liinka qaadadi gaar ahaan gobolkun hati ku nool wa khaasatan muxaafadada degmada xudur may weeli masaakiintii ku noolayti oo dabsha dansanayti runtii yeedo la xuli la fiirii liindhuun duleeladi waliyo deerawna la ogaadii ini galantiyo ka dhiyan dadkii sababanagadyaa ilaahay ku waali ikhwaanii may dardaaramaana ilaahay ignaga noy توبشانغنوي إلهي أبارت نوبي أبارت بسبب دمنا وككويتي أونك إلهي نوبي أبارت إلهي نوبي لبعتد لهم إلهي نودرقات ما يبوا جرب إلهي ما يبوا أنا نجرب هاي له بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس تن إلهي ليها نفتب الله أما ما يبوا لددله جاجد لسينغريده لبعتد لياس ما يبوا جرب أنا إلهي نجرب هاي له إن شاء الله تعالى دتو ما يبواها والي ضعيفين الروغن bilaan awlaad qabta roogda iriidunba haddee iska daayogu naftatiis maybu ahaa aynu qaldaba ilaas deenye insha allah intaas asku hogaabiya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mid a dadkii raashinka la siiyey oo iyagana ka hadlay goobta ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray raashin bur i bariis i sokor i saliide anana sii mujaahidiintana siidi ilaahay aan kama hadsan galanti ana koralle ka waala aragda ununa langmahad kugaadadaw allaniya waala alxamdulilah taasa ilaahay anka mahadayaana marka saasuu antaasa anta ka qaadanay mujaahidiintana siidi mahadwiin anka mahadayaana gaaladan alla jibi yaana galantiya koralle ka waala maldhar khayr gaba ilaahay niinshaana marka intaasaa ka gebagabaayaana jazaaka allaahu khayr hayda raayis mujaahidiinta raasimiin dhiibya ilaahay khayran ka abaalmari insha allahu ilaahay roobna ninsheena abaartaa dhan wabi ilaahay roob ninsheena jazaaka allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa si dardar leh ku wada qaybinta raashinka iyo biyodhaamin uu ka sameynaya qeybo ka mid a wilaayada xilli weli kuleel iyo abaar laga dareemaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale boqol iyo konton qoys oo abaaruhu ay saameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan loogu qeybiyey degmada tieglow kuwaasoo ka yimid gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow jazaaka allaahu khayr hayda raayis mujaahidiinta raasimiin dhiibya ilaahay khayran ka abaalmari insha allahu ilaahay roobna ninsheena
warbixin ku aadan gurmad uu gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoosena waxaa inoo haya cabdiwahaab maxamed bukhaari iyagoo gudanaya waajibaadka la saaray ayay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mashruuc raashin qaybinaha u sameeyeen qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ah xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ayaa ka hadlay goobtii raashin qaybinta lagu samaynayey ee degmada xagar waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta samafalayaasha ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen ummaddeenna maanta waxaa weye dhib baa hays way ooma yihiin magaalo dhoolashale waxaan soo marnay aan biyo lahayn war dadka gaajay u baaba'ayaan war oobbay u baaba'ayaan waxaa weeye waxaa la rabaa maanta inaan istacaawinno war dadkeenna muslimiinta ee soomaaliyeed ama dalka aan joogna ama dibadda aan joogna war ummadda waad arkaysaan ummadda aan isu gurmanna aan istacaawinna jeebka gacanta aan gelinna ummaddaa un daqanna intaasuu ilaahay subxaanau wa tacaala wuu noo naxariisanayaa wixii aad soo dhiibtaanna ummaddaan baahan unbaa la siin mashruucan raashin qaybinta ah waxaa ku baahi baxay boqol qoys kuwaas oo midkiiba la siiyey raashiin ka kooban bur bariis saliid iyo sonkor waxaana dadka muslimiinta ah ee deeqdan raashiinka ah la gaarsiiyey ay u mahadceliyeen allah subxaanahu wa tacaala kadibna muslimiintii iska xil saaray in walaalahooda ay abaartu hayso ay ka barbixiyaan aniga magacayga maxamed subag aa la yidhaahdaa degmada xagara ku noolahay nin odayaho waxaan ahay ilaa siddeetan jir ahaanahay haddii ilaahay raalli ka noqdo walaalahayn oo mujaahidiinta noosoo tabarrucaaday haddii ilaahay edmo waxaa noola keenay bur baa noola keenay bariis baa noola keenay sokor baa noola keenay saliid baa noola keenay calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu bashiir xuseen waay bashiir geeley waay haaf bariis eh haaf bur eh iyo haaf sokor eh degmada aan joognana waa xagar walaalaha mujaahidiinta guddiga abaaraha ayaana soo gaarsiiyeen raashiin oo ku koobsan haaf sokor iyo haaf bariis eh iyo haaf bur eh iyo laba saddex le oo saliidleh aad iyo aadan u mahadsanaynaa walaalaha mujaahidiinta calaykum salam waraxmatullahi barakaatu waa magacayga horta saddexaan waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamed cabdi waxaana joogaa degmada xagar wilaayada jubbada hoose maanta alxamdulilah ilahi subxana wa tacala ku mahadsan waxaana loo qeybiyey raashiin bur bariis sokor iyo saliid aana loo qeybiyey insha allah wilaayada islaamka noo keentay iyo guddiga gurmadka guud abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab tan iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku dhawaaqday guddiga gurmadka abaaraha abaaraha waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose laga sameeyey howlo raashin qaybin iyo biyodhaamin isugu jira si loo badbaadiyo nolosha dadka la dhibaatoonaya abaaraha daran ee dalka ku dhuftay mahadsanid bukhaari warbixin ku saabsan guddiga gurmadka abaaraha oo gurmad gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada galgaduudna waxaa warbixintan inooga diyaariyey marwaan maxamed xilli wilaayaadka islaamiga ah ay si toos uga socdaan howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee isugu jira biyodhaaminta iyo raashinqaybinta guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo biyodhaamin ah ka fuliyey deegaano ka tirsan wilaayada galgaduuda wuxuu guddiga gurmadka abaaraha biyodhaamintan ka sameeyey deegaanka cadayo ee hoosta magaalada ceelbuur ah iyadoo guddiga gurmadka abaaraha ay halkaasi gaarsiiyeen booyado biyo ah xilli ay dadku si aad ah ugu baahnaayeen helitaanka biyo nadiif ah qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaankaasi ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo ka warbixiyey xaaladaha deegaanka biye ordayga maarata guddiga abaaraha ay noo soo dhiibeen baa noo yimiday alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan awalan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtayey noo siyaadiyo bacdallaahina ilaahay maaragtay waxaan uga mahad celihaynaa walaalaha muslimiinta oo biyaha noo soo dhiibay iyo walaada walaayada islaamka intaas ayaan uga mahad celinaynaa deegaanka aan joogno waxaa la yidhaha cadayo aa la yidhaha cadayo cadayo aad baa loogu ooman yahay aad baa loogu ooman yahay baahi weyn baa loo qabaa biyaha biyo dhanaana oo jaana oo dhanaana oo cusbaa oo washaaqa baa laga cabaa xoolaha unbaa caba dadkuna ceelbuuray biyo u garab dhaansadaan ninka la yidhaha marka alxamdulilaahi booyad baa noo timiday ayaan rabna waa noo timiday haddana waa noo timiday insha allah beriga waa la wabxay beriga waa la wabxay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hayaataa kuleyl iyo jilaal iyo qaar awdilaala la haysay maantana walaayadiyaan jamaal allah siiyo aniguna waxaan nahay dadkeediiyaan nahay oo waa naga naxanasay noo gurmadeen haddana waxaan rabnaa inaad wixii noo dhima haddii ilaahay noo noo gurmataan khayr iyo aakhiradii adduunka inaa facalahan siiyo wixii ku dadaalay iyo wixii soo qalqaalshay duca maahana inku wax kala malihin maanta waa laga liibaanay tuuladan aan joogno cadayaa la yidhaahdaa ayadoo lagula lagula dhiban yahay xagga biyo calaasha ah iyo xaraar yihiin wax lagu karsana aan lalaqa karin ayadoona madax yihiin aa ilaahay booyad muslimiinta ilaahay horay noo timid ilaahay ka ajirtiyo qoladii noo soo dirtay rabbigiina ilaahayna ha noo daaweeyo allahna usoo kaayo daba dhigo maamulkaas iyo nidaamkaas waxa ka shaqeeyana kor allah ka dhigo ajiriyo dheeraadna allah ka siiyo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha biyodhaaminta iyo raashin qaybinta isugu jira ee uu ka fulinyayo deegaanadu abaaruhu saameeyeen iyadoo si isdabajoog ah uga socdaan howlaha guddiga dhammaan wilaayaadka islaamiga mahadsanid marwan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid lamid aan ka kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu